ayaa ku jira aanu dhigin nuskhadan anuguaan hay ayuu ka booday oo u dhaxeeya walam yajus fii hayri maxdi اlkufri khuruujuna calaa waliyi اlamri beydka iyo wuxuu u dhaxeeyaa fardun cala annaasi imaamu yunsabu wamaa cala alilaahi shayun yejibu labadaa beyd buu udhaxeeyaa beydkaasina waxaa weeye wamaa jaraa bayna aصixaabi naskutu canhu wa ajra lijtihaadi nuhbitu macnihiisuna waxa weeye wamaa shaygii jaraa dureeray bayna asixaabi asxaabta dhexdooda wixii dhex maray ee dagaal ahaa munaasacaad iyo dagaalladii dhex maray ee ay in fara badan oo ka midii ku dhinteen ee ay ku baxeen sida markii cuhmaan la dilay cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu khilaafkii markaa mucaawiye iyo cali soo kala dhex galay yowma aljabal kuwii dhintay adigu khilaafaadkii asxaabta dhexdooda dhacay iyo dagaalladii ay arwaax fara badani ku baxeen naskutu canhu waa ka aamusaynaa wa ajra lijtihaadi ijtihaad iyo dadaalkii ajrigiisa nuhbitu waa u sugaynaa oo inay dad ijtihaadayey oo ma'juuriina ahaayeen baynu u qaadanaynaa wayo cali iyo mucaawiye oo kale dee mucaawiyana wuxuu doonayay u nimankii markaa in la soo qabto oo la qisaaso calina wuxuu arkayey inay markaa cid fara badan dabada geliyeen oo soo qabqabashadooda iyo markaa iminka wax ka qabashadooda ay fitno keenayso oo khilaafadii uu khalkhalgelayo marka waxa uu leeyahay wamaa shaygii jaraa maray bayna asaxaabi asxaabta dhexdooda wixii maray ee munaasacaad iyo dagaal ay dad badani ku dhinteen ahaa naskutu canhu waa ka aamusaynaa oo waxaan uga aamusaynaa dee waxani ijtihaad buu dhexdooda ku maray mujtahidkastaana waa ma'juur waxay culimmadu yidhahdeen tilka dimaa'un tahara allahu minhaa aydina falaa nulawisu biha alsinatana waa dhiigag ilaahay gacmaheennii uu ka daahiriyo gacmaheennii innagoo aynaan la gelin marka carabkeenna inaynu ku wasakhayno inuu daf la nidhaahnaa ma habboona mar haddii ilaahay gacantaadiiba ka badbaadiyey inaad carabkaaga iyo afkaaga la gasho iyaduna ma habboona wa ajra alijtihaadi ijtihaad ajarkiina nuhbitu waanu sugaynaayo waxaan odhanaynaa markaa dhammaantood yacnii waxay ahaayeen dad ijtihaaday oo ajrulijtihaad bay leeyihiin haddaynu halkeenni ka sii wadna wuxuu leeyahay sheekhu waljismu jidhka bini aadmigu yablaa waa baaliyoobayaa oo ciiddan ayaa cunaysaa oo camuud buu noqonayaa hayra cajbi danabi lafdaa cajbudanabka la ydhaha ama lafdhu muuqdaa mooyaane taas ayuunbaa ka soo hadhaysa oo iyadoo aan baaliyoobaynin waayo xadiidkii ayaa wuxuu ahaa shay ma jira bini aadmiga ka ahaaday ilaa waa baali noqonayaa laf keliya mooyaane laftaa cajbudanabka la yidhaahdo oo maalinta qiyaamahana dib abuurkii laysaga soo saarayo sallig u noqonaysa mooyaane waxaa la waxa kaloo dhan waa wada baaliyoobayaan wamaa shahiidun shahiid ma aha nin baaliyan mid baaliyoobi isagana oo jidhkiisa markaas ay cunayso isagana camuuddu muu ahaanin oo shahiidkuna waa la midoo isagana jidhkiisa camuuddu cuni mayso walaa nebi nebina ma baaliyoobayooo isagana jidhkiisa ciiddu ma cunayso waxau leeyahay sheekhu qofka shahiidkaa ee ku dhinta dagaalka gaalada isagana dhulku cuni maayo hilibkiisaoo ilaahay baa maamusayoo ilaahay wuxuu inoo sheegay dee inay nool yihiin oo qubuurtooda ay ku nool yihiin ayaa ilaahay inoo sheegay walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiilillahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun siday aayaddaasi ahayd wamaa shahiidun baaliyan mid baaliyoobi ma ahaanin walaa nebiyun nebina mid baaliyoobi ma ahaaninoo ilaahay xadiid baa waxaa ilaahay wuu ka xaaraam yeelay dhulka inay hilibka ambiyada cunto ilaahay waa ka xaaraantinimeeyey waaruuxu nafta maa akhbara canhaa kama warramin almujtabaa kii la doortay kama u warramin fa numsikulmaqaala odhaah waa ka haysanaynaa canhaa xaggeeda aan wax ka nidhaahno adaban adab ahaan ayaan afkeenna uga haysanaynaa waxa uu leeyahay sheekhu ruuxda iyo nafta ma akhbara canha almujtaba kii la doortay oo nebi maxamedihi kama u hadlin oo maxaanu uga hadlin dee wuxuu kaga hadlo ayaan loo sheegin wuxuu kaga hadlaa baan ilaahay u sheegin waayo wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow ruuxda iyo nafta qul iruuxu min amri rabbi waxaad tihaa ruuxdu amarka rabbigay bay ka midtay intaasun ku gaabso markaa mar haddaanu nebigii ka warramin oo ilaahay isagana warka keli u ka siiyey min amri rabbi bay ka mid tahay inuu yahay innaguna odhaah aan wax ka nidhaahno waa ka joogsanna afkeennaan ka haysanna adaban adab ahaan waa wax jira waxaa dee ku jira ee qofka dee ka shaqaysanaya markay ka baxdana uu noqonayo wax dhintay oon dhaqaaq lahayn wax ka badanoo la odhan karaa ma jirto ayadoo caynkaa tahay macnaha waa shay ilaahay oqaantiisa uu la keliyoobay oo qof khalqigiisa ka midoo la taalacsiiya aanay jirin in la baadhbaadho oo markaa waa wax jira waxaan ahayn loo dhaafaana ma habboona laakiin dad baa iska dhex galay oo culimaa iska dhex gashay markaasaa waxay isugu khilaafeen akar min alfi qowl in ka badan kun qowl ayaa midba meel ku taara hadda waa intaa ilaahay yidhi qul iruuxu min amri rabbi intaasuba idin lagu dhaafo wax kale oo laga sii sheegi karaa ma jirto haddana sidii loo waday yacnii kun qowl ayaa la gaadhsiiyey qaar baa yidhi waa jismi latiifa oo mushtabik yacni ku ah jidhka oo sida yacnii cuudkaa cagaaran biyuhu ay u dhex galaan oo kale yani waa wuxuun iska khayaaliyaadahun weeye oon waxba laga haynin waxau uhi sheekhu waruuxu nafta maa akhbara canhaa kama warramin almujtabaa kii la doortay oo nebi maxamedihi fa numsiku lmaqaala odhaah aan wax ka nidhaahna canhaa xaggeeda waa ka afhaysanaynaa adaban adab ahaan baynu uga aamusaynaa waalcilmu cilmigu asnaa saa'iri alacmaali acmaasha intooda hadhay ka ugu sarreeyo weeye wahwa isaguna daliilu lkhayri khayrka iyo walifdaali yacnii maamuusidda iyo nimcaysiinta waa deliilkiisa fa farduhu faradkiisuna waxa weeye cilmu sifaati alfard allaha keligaa sifooyinkiisa cilmiga ku tacalluqaa waa farad maca cilmi maa shay cilmigii iyo aqoontii aan lala qabo yaxtaaju u baahan yahay almu'addi kan gudanaya min fardi diinillaahi ilaahay diintiisa faralkeeda ka gudanayaa wuxuu uga baahan yahan lala qabo fi dawaami daa'imnimo uu gudanayo ka tuhri waa tahaaradii wasalaati iyo salaaddii waasiyaami iyo soomkii waalbayci iyo iibkii lilmuxtaaji kii u baahnaa litabaayuci wax kala iibsi wa daahiri alaxkaami iyo axkaamtii daahirka ahayd ee fi sanaa'ici kii u baahnaa xirfooyinka iyo sancooyinka iyo wa cilmi daa'in cudur cilmigii lilquluubi mufsidin qalbiyaalka fasahaadiya kalcujbi islayaabkii iyo waalkibri kibirkii iyo wadaa'i alxasadi cudurka xasadka weeye waxa uu leeyahay sheekhu waalcilmu asnaa saa'ir alacmaali cilmigu oo yacni ashay ku jirta waxadiya waa cilmigii sharciga ahaa cilmigii sharciga ahaa weeye cilmigii diinta weeye cilmiga kalena isaga unbuu taabicu noqonayaa haddiise cilmiga sharcigaah iyo cilmiga diinta aqoonta aanay saldhig iyo gunahayn waxba kama jiraan weeye waxba kama jiraan weeye marka cilmigii sharciga ahaa ee diiniga ahaa yani kitaabkii ilaah iyo tafsiirkiisa iyo xadiidkii yani wixii aallo ahaa fiqi wixii la soo xidhiirayey cilmiga noocaasihi asnaa saa'iri alacmaali acmaasha intooda soo hadhay ka ugu sarreeya weeye ka ugu sarreeya weeyaan waayo ilaahay ayaa kitaabkiisa qur'aankaa in badan qiimihiisa inooga warramay شhahid الlah أنh laa إilaaha إilا huwa والmalaaئikaة وأولو العilmi qائma bاlqsط ilahay wuxu uhi alla waxa uu qaray oo caddeeyey alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane malaa'igtuna waa caddeeyeen ahlulcilmiguna waa caddeeyeen oo waa qireen ilaahay wuxuu culimmadii ku saddexeeyey nafdiisii malaa'igtii saddex wuxuu kaga dhigay culimmada innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay addoommadiisa cidda ka cabsatee dhab uga cabsata waa culimmada waa cidda aqoonta u leh wataynu soo tilmaamaynay aayaadkii ugu horreeyey ee nebi maxamed ilaahay ku soo dejiyey iqra bismi rabbi inuu xaqriyaa bay ahayd waxyaalaha qofka u socda marka uu ifkan ka tago dee waxaa ka mid ah cilmi yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacayo oo dabadi ama ku aw alifee ilaa yowmana haadaa aynu akhrisanayno yacni oo kale waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiid saxiixa inoogu sheegay malaa'igtu inay garbaheeda iyo baalasheeda hoos ugu dhigto qofka daalibulcilmiga iyadoo raalli ka ah waxaanu samaynayo ama waxaanu doonayo aqoontaa caalimku qofka caabidkaa wuxuu ka fadli badan yahy baa nebi ihi ka fadli calaa adnaakum sida kaydinku hooseeya anugu aan uga fadli badanahay ayaa qofka aqoonta diineed ninka kale uga fadli badan yahay waa kii nebigu man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sala allahu lahu ariiqan ila aljanna waa waddadii jannada lagu gaadhayey man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaha khayr la doo diintuu fahansiiya marka walcilmu asnaa saa'iri alacmaali acmaasha intooda hadhay ka ugu sarreeya weeye wa huwa cilmigu daliilulkhayri khayrka waxaa ku tusiye daliilka waa weeye walifdaali nimcayn ilaahay uu kuu nimceeyo dee waxa weeye waa daliilkiisii iyo ikraam iyo maamuus haddaba cilmigii wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood fardulcayn iyo fardulkifaaye ayuu u qaybsamaya cilmi farad kugu ah iyo cilmi fardulkifaaye oo hadday dadka yacni mid fardulcayn waxa weeye waxaa cid walba saaran qof walba wuu saarayay midna yacni hadday dadka qaarkood la yimaadaan yacni inta kale waa ka dhacaya wuxuu haddaba sheekhu yidhi fa farduhu faralkiisu cilmiga faradkaahi waxa weeye cilmu sifaati alfard ilaaha kelida ah sifooyinkiisa cilmigooda weeye ilaahay keliyeelkiisii yacni tawxiidkiisii asmaadiisii sifaadkiisii cilmigooda inuu qofku bartaa waa fardulcayn maca cilmi maa yaxtaajuha maa yaxtaajuhu almu'addi min fardi diin illaahi fi dawaami waxaa looga jeedaa iyo cilmiga u baahan yahay qofkan ilaahay faralkiisa gudanaya cilmigu u baahan yahay weliba faralka sida joogtadaa loo guto faralka sida joogtada a loo guto qofka gudanaya dee qof waliba inuu guto faradlada joogtada ah cilmigeeda inuu bartaana qofka farducayn bay ku tahay maca cilmi maa shay cilmigiina lala qabo yaxtaajuhu u baahan yahay qofka mukalafka almu'adii ee gudanaya la imanaya wixii ku waajibkaa ee min fardi diinillaahi ilaahay diintiisa faralkeeda ah fi dawaami joogtana u gudanaya oo waa maxay dee waa ka salaati waa salaaddii oo kale salaadda dee maalintii shan jeer ayay aya ayaad gudanaysaa ad ka soo baxaysaa marka inaad cilmigeedii barataa waxay kugu tahay ka duuri baan leeyahy tahaaradaa horraysa tahaaradii aad markaa salaaddii iyo cibaadaadkii aad u tahaaro qaadanaysay dee maalintiiba waa lagaa doonayaa maalin walba waa lagaa doonaya waa wax ilaa inta bimacnaa qofku uu dee nool yahay ama sifata takliif uu ku sugan yahay kuwa laga doonaya cilmigeedu fardulcayn bay ku tahay oo waa tahaarada ah wasalaati iyo salaaddii oo iyadana tahaarada dee hadday tahay weysadii hadday tahay maydhashadii hadday tahay gebagabaysigii waa inu bartaa salaaddii iyadana waa inu bartaa cilmigeedii wasiyaami soomkii iyadana waa inu bartaa haddaba waxaynu nidhi fi dawaami baynu nidhi wixii farad ahaa laakiin faradkoodaasi aanu daa'im ahayni eeg waxaan waxaa la cilmulxaal baa la yidhahdaa waa cilmiga xaaladda aad joogto masalan xajka oo kale isagoo filcumri marru waajibaa dee markaa aad wixiisii u hesho ee aad qarashkii iyo wax layaaliya wixii isticdaadka markaasaa lagaaga baahan yahay inaad barato waajib uu noqonaya laakiin inaad hore usii barataa waajib kuguma aha ama farad kuguma aha zakadii baa la mida qof waliba inuu zakada iyo axkaamteeda bartaa qofkii xoolele isaga ku waajibto ayuunbaa laga maarmaan ay tahay inuu barto marka yacni kuwaasi ayagu cilmulxaal hadda qofka waajib ku a maaha ee marka uu xilligeeda gaadha bay ku waajibaysaa markaa fa farduhu cilmiga kiisa faralkaa cilmu sifaati alfard cilmu sifaati alilaahi alfardi allaha kelida ah sifooyinkiisa cilmigooda weeye maca cilmi maa shay cilmigiisana lale aqoonteedana lala qabo oo bimacnaa ayana waa faral yaxtaajuu u baahan yahay qofka mukallafka almu'addi ee gudanaya la imanaya min fardi diinillaahi ilaahay diintiisa faralkeeda fi dawaami daa'imnimiyo joogtana u gudanayo ka duhri waa tahaaradii wa salaati iyo salaaddii wa siyaami iyo soomkii ayaga waa wax joogtaa waalbayci wa cilmi axkaamilbayci iyo inuu qofku barto cilmiga axkaamta iibka waase ayo waa lilmuxtaaji kii u baahna litabaayuci wax kala iibs kii doonaya inuu ama noqdo qof wax iibsada ama qof wax iibinaya ee bayc iyo baayica mushtari inuu dhex galo qofka doonaya waxa fardul cayn ku ah cilmiga iibka inuu isagana barto iyo wa daahiri alaxkaami wa cilmi daahiri alaxkaami wa cilmi alaxkaami daahira waa min idaafati sifati lilmawsuuf yacnii axkaamta daahirkaah ee muuqata ayadana waa inuu cilmi u yeeshaa ee weliba qofka dee xirfo iyo sanco u baahday weeye fi lxaajati ila alxirafi wasanaa'ic qofka sanco iyo xirfo iyo u baahday ayana axkaamta iska daahirkaah ee la xidhiidha ayadana waa inuu bartaa waay kaasi cilmigii daahirkaabuu ahaa cilmigii baatinkaana wuu inoo sheego wuxuuna yidhi wa cilmi daa'im iyo cid cudur cilmigiina wuu bart waa inuu bartaayo macnaa farad buu ku noqonayaa lilquluubi mufsidin qalbiyaalka fasaadiya cudurrada qalbiga fasahaadiyana ayadana farad bay ku tahay qofku inuu barto waa kalcujb waa isla yaabkii cujb waa qofka oo nafdiisa unay kala weynaato dadka kale oo yacnii ilaawo ilaahay markaa nafdiisan abuuray iyana wuxuu nimco siiyeyba isagoo iskala weynaado dadkana tuqsiunoo arka weeye waalkibr waa kibirkii oo isaguna ah dee inuu qofku dadkana xaqira xaqana diido saasaa nebigu kibirka inoogu macneeyey dawrkiisa iyo qadarkiisa inuu markaa dhaafo qofku markaa nafda iyo xubnahabana wuu ka muuqdaa wadaa'i alxasadi wadaaun huwa alxasad wadaa'i alxasadi wadaaun huwa iyo cudur xasada cudurka xasadka la yidhaha isagana waa inuu bartaayo si uu dee uga ixtiraazo oo ilaa quluubtiibaa ku bukoonayse kaana waa inuu markaa bartay uu ka fogaadaa xasad waxa weeye waa inuu qofku naco karaahiyeysa nimcada ilaahay qof kala siiyey isla markaa doonana in ilaahay ka qaado ama isaga hala siiyo ama cidka ama yan inuu isaga la siiyuu doono iyo inuu jeclaysto un in laga qaado kaasee xasad la yidhaahdaa wadaa'i alxasadi iyo cudurka xasadka wamaa siwaa haadaa kaa wixii ka soo hadhay ee min alaxkaami axkaami fardu kifaayatin waa fardulkifaaye ayuu cala alanaami dadka ku yahay fardulkifaayaw haddaba maxaa tahay waa kullu muhimin waa shay kastoo muhiima oo qasaduu culimmadu ay u qastiyeen taxasulahu inuu xasilo min hayri an yactabiruu ayagoon ictibaarin inuun eegin man facalahu cidda samaysay ka amri macruufin waa wanaagga fariddiisii wa nahyi almunkari xumaanta diididdeedii wa in yadunna nahya haba u maleeyo nahyigani lam yu'ahiri inaanu raad samaynayninbe waxa uu leeyahay sheekhu inta aan soo sheegnay wixii aan ahaynee axkaami waa fardulkifaaya bay anaamka iyo dadka ku tahay wamaa siwaa haadaa kaa aan soo sheegnay wixii ka soo hadhay min alaxkaami axkaamihi fardu kifaayatin cala alanaami dadka fardulkifaaye ayay ku tahay oo waa farad laakiin waa farad la yska kaafinayo oo oo bimacnaa haddii ay dadka qaarkood la yimaadaan intii kale uu ka dhacayaa fardulcaynna muxaa caynkas qof kasta sidiisaa looga rabay fardulcayn fardulkifaayana waxa weeye guud ahaan waa wax dadka laga wada doonayo hadday qayb ka midii la timaado inta kale waa ka dhacaya haddaba sheekhu wuxuu inoo tacriifiyey ama inoo erey bixiyey waxa la yidhaahdo fardulkifaaya wuxuu uhi fardulkifaaya haddaad doonayso waa kullu muhimmin waa shay kasta oo muhiima oo qasaduu ay u qastiyeen ayo yacnii dee ciddan doonaysa ee faraysa shaaricuu u qastiyey culimmadu oo markaa tilmaamaysa ay u qastiyeen qasaduu culimmadu xagga sharciga ay uga qastiyeen taxasulahu xasiliddiisa waa shay la doonay inuu shaygeeni xasiloo la helo min hayri an yactabiruu man facala ayagoon ictibaarinin oon fiirinin qofkan samaynaya qofkan samaynaya iyadoon la ictibaarin bal masalan fardulcayn iminka salaada casar waa fardulcayn oo qof walba cayntiisa iyo shakhsigiisaa loo doonaya inuu sameeyo laakiin qof hadduu dhinto in lagu tukado waxaa la doonayaa an kullu muhimin qasadu taxasul salaad in lagu tukado min hayri an yactabiruu man min hayri an yactabiruu man facal cidda ku tukatay la ictibaarma ama faraxaad ama geedihaada ama qasxa ahaado yani lama ictibaarinaya cidda samaynaysa laakiin helidiisu baa la ictibaarinaya fardulcaynna waa maxay waa mid qof walba la ictibaarinayo farqiga u dhexeeya fardulcayn iyo fardukifaaya waa kaa waa kullu muhimin shay kastoo muhimo qasaduu ay culimmadu sharciga uga qasiyeen ama cidda doonaysa shaaric uga qasiyey taxasulahu xasilidiisa iyo in la helo min hayri an yactabiruu ayagoon ictibaarinin oon fiirinin man facalahu ka sameeyey kaasaa la yidhaahdaa fardulkifaaya markaa amhilu inoogu sameeyeyoo ka amri macruufin wa nahyi lmunkari wuxuu uhi waa faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta wanaagga oo laysmaro xumaantana laysu diidaa waa simaadka iyo sifooyinka ilaahay uu ku kala saaray mu'miniinta iyo munaafiqiinta muminiintu waxa la yidhi wanaaggana way isfaraan xumaantana way isu diidaan munaafiqiintana waxa la yidhi xumaanta isfaraan wanaaggana way isu diidaan qawaacidda islaamka iyo waxa islaamku ku taagan yahayuu ku dhowrsamo ku ilaashadana ku ilaashamana waxaa ka mida wanaagga oo la ysfaro xumaantana laysu diido waa marka haddii ay dadka qaarkood la yimaadaan intii kale waa ka dhacayaa oo fardulkifaaye ayuu noqonayaa waxau idhi wa in yadunna annahya haba u maleeya nahyintani lam yu'ahiri inaanu raad samaynaynin haba is yidhaahdo qofkan waxaanaad u diidaysa kaa yeeli maayaba ha is yidhaahda ee waa inaad wanaaggii fartaa waayo adiga waxbaa ku saaran isagana waxbaa saaran adiga waxa ku saaran dee inaad farto gelintuu ilaahay bay u taallayo adiga wax kuu yaalla maaha oo bimacnaa qofka wanaagga fariji xumaanta reebiddiisa kaga dhici maysa hadduu maleeyo ama og yahay inaanu waxaanu sheegaye laga qaadanaynin waayo waanadu waxay anfacdaa dadka mu'miniinta waajibna adiga kuguma aha in la aqbalay ilaahay bay aqbalaaddu u taallaa ma cala arasuuli ila albalaaq ilahay baa rasuulka gudkiisa maaha nin gaadhsiin mooyaane fadakir fa ina dikraa tanfacu almu'miniin waani baa la yidhi waanadu dadka mu'miniintaa bay anfacaysaaye markaa gelintu ilaahay bay u taallaa laakiin adiga lima taciduuna qowman ilaahu mucadibuhum ow muhlikum ya aayadii qur-aanka maxaa yani qoladii reer banu israa'iil qaaluu macdira annagu yani waa cudurda yani inaan waajibka iyaga anagu iska ridna ammaan qaatana ma yay qaadan inna baan u faraynaa ayay lahaayeen waxa kale oo aan shardi ahayn qofkani waxaanuu faraya inuu la yimaado waxaanu u diidayana inuu ka dheeraado way wanaagsantao aadaabta ayay ka mid tahay yacni qofkani waxaanuu dadka faraya iyo xumaantanu u diidayo inuu wanaagganna ku dhaqmayo xumaantana ka tegaya waa arrin laga maarmaanoo qowlkiisana raad yeelanaya oo dadkiibaa ku dayanaya laakiin waa laba arrimoodoo ku saaran inaad wanaagga ku dhaqatiyo inaad dadka fartaa inaad xumaanta u diidday inaad ka tagtaa labaduba waa ku saaran yihiin haddii ay markaa mid ka mida aad ka tagtay kii kale kaa dhici maayo waxaa waajiba inuu faro u nahiyo walow yaanu kuba dhaqminba eh ayadda qur-aanka ilaahay leeyaha ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun dadka ma wanaaggaa faraysaa nafdiinniina miyaa ilaawaysaan waxaa la yidhi ceebaynta nimankaa la ceebaynaya waxay u socotaa waar waxaan wanaagsan ee dadka faraysaan maxaa ugu dhaqmi la'dihiin ee ma aha waxaydaan ku dhaqmaynin maxaa u faraysaan waa laba kala gaara waxaa lagu canaanaya waxa weeye war waxaan wanaagsanee dadka faraysaan maxaa idinkuna ugu dhaqmi la'dihiin ee ma aha waxaydaan idinku dhaqmaynin maxaa u faraysaan fariddan ay farayaan laguma haysto ee ku dhaqmid la'aantaa lagu haystaa yacni ceedka allaa ku soo arooray oo dhamme munkarkana dee waxaa lagu dooriyaa wejigii u suurtooba hadday gacantu kuu suurtoobayso gacan baa wax lagaga qabtaa haddii ay gacantu aanay ku suurtooba carabka wa haddaan carab ku suurto gelayna qalbigaa laga nacaa waxaase lagama maarmaan ah horta shaygan munkarkaa marka aad nahayinaysa meeshaad doontaba aad wax kaga qabanayside waxa laga maarmaana munkar mujmacun calaa munkariyatihi waa inuu yahay munkar la ysku waafaqsan yahay waa inuu yahay haddii shaygani shay la ysku khilaafsan yahay uu yahay oo laga yaabo adigu qowl inaad haysato kan kalena qowl haysto markaa la inkiri maayo waxaa kaloo lagama maarmaan ah inaanu ka dhalanaynin yacni munkarkan suulintiisa inaan munkar ka weyne aanu ka dhalanaynin baa laga maarmaana sheekh islaam ibnu taymiya ayaa waxaa lagu yidhi niman tataaraha oo khamri cabbaya ayaa waxaa lagu yidhi maxaad khamrigan uga nahiyin weyd war khamrigoodasaa sahlan buuri hadday khamrigaa iska daayaan waxbay laynayaanoo dumar ay kufsanayaanoo mashaakil bay samaynayaan buui khamrigana u sahlanay inaga daaya buuhi ha inaga sqharaansanaadaane yacni munkarka markaad nahiyinayso ama aad suulinayso waxa laga maarmaana munkar ka weyne inaanu kay dhalanayn haddii aad doonto wax yar inaad meel se xaaraan rabadaan aad baabiiso meeshaba dagaal ka dhacyo rasaasay soo xotooray la yskala daalayo dee munkar baad suulinaysa haddaad munkar ka weyn sii geliso mushkiladeeda ayuu iyadana leeyahay waxaa kaloo laga maarmaana dee qofkanaad xumaanta u diidaysaa shardigii horun bay raacsantee waxaan isaga lafjiwaa inuu munkarnimadiisa kula ogol yahay hadduu isagu waxaan wax wanaagsanba u haysto dee in laga dhaadhiciyaa ka horaysa waxaan inuu munkar yahay se hadduu qaadkiiba quudawliye isaga haysto wadaadna xaaraan u haysato dabeetana isku gashaan isna nin maalkiisii difaacaya uu noqdo aadna aad nin munkar weeraraya noqoto waa mashaakil baa halkaana ka imanaya weerartu munkarnimadii waxaan laysla ogol yahay haddaan isagona waa in la yska dhaadhiciyaa marka hore se khamrigoo kale laysla ogol yahay marka waxyaalahaasoo dhammi miisaan bay u baahan yihiin in yacni maamulka iyo nidaamka iyo waxa jira lafdeeda la ilaaliyaana waa arrin laga maarmaanahoo aan fawdo aanay la isu rogin arrimuhu inaanay fawdo isu rogin haddii gacansaarkii uu fawdo isu rogayo oo dee dadkii markaas aan la kala badinaynin dee markaa qofki wuxuu noqonaya waajibkiisa inuu inuu afka un ka sheego laakiin gacantii hadday fidno keenayso yacni looma baahno markaasoo kale marka waxaa loo baahan yahay qofkii waxaan miisaami lahaa ee qiimayn lahaa mar ra'aa minkum munkaran un qofku hadduu qabsado oo dabeetana u idhaha fatwadaydiiba anaa haystaa qorigiina waan sitaasaa meelo qaarkood ka dhacday oo anaa waxaan doonaba fulinaya oo suuliya gacantaan ku suulinaya la waa in cidda marka waa haddaan kala dambayni jirin iyo nadaam haddaanu jirin iyo cid waxaan loola noqda haddaanu jirin nin waliba fatwadiisa iyo qorigiisa qaato yacani waxba socon maayaan fawdo ka sii badanunba ka sii dhalanaysa see meelaha qaarkood ka dhacday waxaa kale oo walaalayaal laga maarmaano culimmadu ay ka hadlaan cala alanaabigu inay yidhao dee dadkao dhan wanaagga faridiisa iyo xumaanta reebiddeedu way saaran tahay waxay culammadu yidhaahdaan ciddan yacnii faraysa wanaagga ama xumaanta waxaa laga maarmaana an yakuuna caaliman bimaa ya'muru bihi wayanhaa canhu waa inuu caalim ku yahay waxaanu eg hadda maaha inuu caalim yahay laakiin waxaan uu faraya waa inuu caalim ku yahay waxaanu diidaya waa inuu caalim ku yahay marka waxa leh culimmadu haddii uu yahay waxaanuu qofku farayaa waajibaadka iska daahirka ah ama muxaramaadka mashhuurka ah sida salaada sida soomka sida zinada xarajee khamriga fa kullu lmuslimiina culamaa'un biha baa la yidhi muslimiin oo dhammi culimay ku yihiin taa qof aan garanay salaadda in la tukado in la soomo yacni dadka oo dhammi culimo ayay ku yihiin laakiin haddii waxani uu yahay wax aqwaal iyo afcaal qarsoon iyo wax ijtihaad la xidhiidha ciddii aqoon u lehay heerkaa gaadhay unbaa fariddeed iyo diididdeedaba leh sidaa daraaddeed yacnii dadka tabliiq ah ee dadka dhex maraya ee wareegaya war salaada soo gala leh ee war ka soo kaca gidaarada leh ee aan dadka u fatwa in laydhaa aqoon ma leh oo lagu celayo aqoon maleo waa jaahilin maaha waayo ma fatwoonayo ninkani fatwo unban bixinayo inuu dadka diin u sheegay waar gidaar ka soo kaco masaajid soo galo oo duruusta ku soo xidhmo unbuu leeyahy alla wax kaluu qabanayaaba ma jirto waa dadka inuu ka soo kaco muqo min caadatiin wala xakmiya aanay fatwoonba in meel kastoy tagaanba culimmadeed iyo cidda joogta inay wixii la weydiiyana u sheegaan oo yidhaahdaan ciddaa culimmadaa weydiiya markaa waxaanay farayaan ay dadka ugu yeedhayaan iyo waxaanay u diidayeenba wax dadkao dhammi ay wada garanayaan weeye waxay dadkao dhammi culimo ku wada yihiin weeye wax aqoonba u baahan maa sideedana aqoontu waa sideedoo dee inuu qof waliba barto tabliiq iyo kayrkiiba dee way saaran tahay oo waa mid saaran tanay wadaanna waa tacaynkaasee ka baxsan markaa wuxuu leeyahay sheekhu ka amri macruufin wa nahyi lmunkari wa in yadunanha lam yu'ahiri nahyigaasi inaanu raadba samaynaynin haba u qaatee haddana inuu wanaaggii faro xumaantiina diidaa waa arrin laga maarmaana waxaa kaluu sheekhu uhi axkaamu sharcillaahi ilaahay sharcigiisa axkaamtiisu sabcun baa tuqsamu loo qaybin alfardu farad waalmanduubu manduub waalmuxaramu mid la xarimay waaraabicu lmakruuhu kaafraadna waa makruuh uma maa ubiix wixii la banneeyey baa ku xiga wasaadisu lbaailu ka lixaadna waa baail wakhtim bisaxiix saxiixka laydhaana ku khatim buuri waxa uu leeyahay sheekhu sharciga ilaahay axkaamtiisu toddoba ayaa loo qaybiyaa sabcun tuqsamu marka wuxuuna yidhi waa farad iyo manduub iyo muxaram iyo makruuh iyo mubaax iyo baatil iyo saxiix oo waxay yidhaahdeen sida ay uga soo baxaysaa xukunku haddii uu mucaamalo ku tacalluqo mucaamalo hadduu ku xidhan waxa mucaamalaadkaa wuxuu ugu xidhmaa waa sixa iyo butlaan waa ansixid iyo burid haddii aanu mucaamalo ahayna imaa inuu dalab iyo doonid yahay iyo inuu idan iyo fasax yahay laysu fasaxay samayn ama ka tegid samayn iyo ka tegid siman dooniddani waxay dhahay inay doonid falee tahay doonid samayneed iyo inay doonid ka tegidee tahay mid kastaana dooniddaasi inay jaazim iyo mid go-antay inay khayra jaazim tahay markaa doonidda ficilka jaazimka ahi waa iijaab ka aan jaazimka ahayn aan golayno waa nebbiga sunnihii tarkiga dalabu tarkiga jaazimkaahi waa taxriimkii kaa khayruuljaazimkiina waa karaahadii idanka ficilka iyo tarkigaba laysu idmayna mubaax baa la yidhahdaa mar kale in axkaamta saxiix iyo baatil la dhex geliyo khitaabulwadci baa loo yaqaanaa ayadana waa ra'yi iyo qowl laga xoog badan yahay oo axkaamtu waxay u qaybsantaa takliifiye iyo wadciya takliifiya iyo wadciya axkaamta takliifiyada la yidhaahdaa waa waajibka iyo manduubka iyo muxaramka iyo makruuha iyo mubaaxa waxaa la yidhaahdaa axkaam takliifiya la yidhaahdaa waxaa jira alaxkaam alwadciya waxa la yidhaahdo alaxkaam alwadciya waxaa la yidhaahdaa wuxuu shaar- sharcigu dhigay amaaraadka sharcigu dhigay ee sugnaansho u dhigay ama reebniin u dhigay ama inuu fulo shaygaasi u dhigay ama in meesha laga saaro u dhigay marka sixada iyo fasaadka ayaa halkaa ka soo baxaya haddii aynu haddaba dib ugu noqonno wuxuu hi axkaamu sharcillaahi ilaahay sharcigiisa axkaamtiisa sabcun tuqsamu waxaa loo qaybiyaa toddoba ka horeeya alfardu faral weeye waalmanduubu midna waa manduub oo kii sunno ahaa waalmuxaramu midna waa kii muxaramka ahaa waraabicu lmakruuhu ka afraadna waa kii makruuha uma maa ubiixa wixii la banneeyey baa ku xiga wasaadisulbaailu ka lixaadna waa baailkii wakhtin bisaxiix saxiix ku khatim haddaba wuxuyna yidhi falfardu farad haddaad doonayso maa fii ficlihi hawaabu waa ka laga helaa faliddiisa abaalmarin kadaa saasuu calaa taarikihi alciqaabu ka ka tagana yacnii ciqaabi ay isagana u fuushaa hadduu qof ka tago haddii la yidhaahdo faral waxa isagana soo raaca waajib faral iyo waajib ma fadl iyo rugni baabulxaj unbay ku kala baydhaan shaaficiyada agteeda oo waajibna waxaa la dhaha wixii dhiig lagu kafo waajibaatlxaj faral ama rugnina waxa la dhaha wixii haddii laga tago iyadoo lala yimaado ba xajku aanu jiraynin markaa maxtuum iyo maktuub iyo laazim waa isla wada farad uun ayuunba isla wada gelayaan wuxuu yidhi waa maa fii ficlihi hawaabu kada calaa taarikihi alciqaabu waa ka haddii la sameeyana abaalmarin laga helo haddii laga tagana qofka lagu ciqaabo bimacnaa waxa weeye dee ciqaab lagu muto yaan laguba ciqaabinba qofkao ilaahayba ha iska cafiyo waa ka ciqaabta lagu muto weeye ila ilahay wuu ka cafin karaaye haddaba tacriifka noocaasihi tacriif habboon maha waayo waxaanuu ku tacriifiyey waa amaradii iyo wixii ka dhalanayey marka la doonayo shay in la erey bixiyana waxaa la yidhaahdaa waa in lagu erey bixiyaa shay jaamic maanica ama mudarid muncakisa macnaha waxaa la doonaya in la erey bixiyo wax u gaara oo wuxuuisoo dhan wada kooba wixii kalena ka dayra oo ka xidha ayaa la yidhaha tacriifka axkaamta iyo in lagu dalaa wa cindahu min jumlati almarduudi an tudkhala alaxkaam fi lxuduudi haddii axkaamta xuduudda la geliyana marduud bay noqotaa manaadiqadu siday ku tilmaameen sidaa daraaddeed baa waxay dhahdaan waajib marka la doonaya maa amara bihi shaaricu calaa wajhi alilzaami waajib markaad doonayso waa wuxuu shaaricu faray oo ilaahay ama rasuulku wuxuu faray farid go'an sida salaadaha shantaa oo kale farid go'an buu faray waajib baa la yidhaahdaa ama maa alaba shaaricu ficlahu alaban jaaziman doonid go'an kuu doonay baa la yidhaahdaa markaasaa waxaa ka dhalanaya maxay noqonaysaa in qofka sameeyaana abaalmarin ka helo ka ka tagaana ciqaabu muto markaa tani waa midhihii iyo wixii ka dhalanayay inugu erebixiye falfardu maa fii ficlihi hawaabu farad waa waxa falkiisa abaalmarin laga helo kadaa calaa taarikihi alciqaabu ka ka tagana ciqaab baa korkiisa ahaatay wa minhu waxaa ka mida mafruudun cala alkifaaya farad fadlu kifaaya ah ka raddi tasliimin salaan celiddeedoo kale min aljamaaca kooxdii waxau leeyahay sheekhu faradkii waxaa ka mida fardulkifaaya sidaynu horeba u soo tilmaannay oo waa maxay fardu cayn iyo fardulkifaaya noqonaya waa ka raddi tasliimin min aljamaaca masalan koox ayaa la salaamay salaamta hore waa sunnaa la yidhi laakiin salaamtaa in la celiyaa waa faral faralkaasina waa fardulkifaayo mid ka midi wacalaykum asalaam hadduu yidhaahdo intii kale waa ka dhacaya laakiin hadday cid ka midi odhan weydo way ku dembaabayaan wa minhu mafruudun midna farali calalkifaaya iska kaafin ayaa ka mid a ka raddi tasliimin min aljamaaca waa salaanta ka celiddeedii kooxda laga celinaya wa sunnatu sunnuna almuhaabu ka la abaaliyaa la yidhaahdaa man qad facalahu ka sameeyey waa ka la abaaliyo qofka sameeye waa la abaalin walam yucaaqab la ciqaabi maayo imru'un qofna in ahmalahu hadduu halleeyo wuxuuna yidhi sunne oo maxaa sunnana markaa isagana la mid noqonaya mustaxab iyo nafl masnuun mustaxab nafl waa isla wada mid maxaynu isagana tacriifkiisa aynu leenahay waa maa alaba maa amara bihi shaaricu laa calaa wajhi ilzaam maa alaba maa amara bihi shaaricu laa calaa wajhi ilzaam waa wixii shaaricu faray si aan waajib ahayn ugu faray rawaatibta salaadaha rawaatibta oo kale wey inaad duhurka ka horrayso inaad subaxa laba ka horrayso waa layna faray laakiin amar go-an maaha sida salaadaha shanta oo kale maxay noqonaysaa markaa amaradii midhihii ka dhalanayena wa sunnatu lmusaabu man qad facala waa la abaalin qofka sameeya walam yucaaqib imru'un in ahmala haddiise uu halleeyu qofku ka tago lagu ciqaabi maayo wa minhu masnuunun cala alkifaaya waxaa ka mida mid la sunneeyey cala alkifaaya yacani sunna sunnihii lafdiisii ayaa wuxuu noqonayaa sunna cayni ah iyo sunna kifaaya kalbadi'i bisalaami waa bilaabiddii salaanta oo kale min jamaacatin koo xaggeed laga bilaabayey oo yacnii koox socotaa markay u timaaddo ama qof ama koox kale inay salaantii bilaabaan waa sunne kifaa'iya oo macnaha mid ka mida hadduu salaamo intii kale waa ka dhacaysa shaksi unbay ku filantay inu dhaha assalaamu calaykum celinta laakiin waxaan mi waa farad kifaa'i ah oo hadduu mid ka midii ka celiyo waa ku filantay waasunnatu sunnuhu almuhaabu ka la abaaliyaa la yidhaahdaa man qad facala qofka sameeyey walam yucaaqib ibruin ahmala hadduu halleeyana qofka lama ciqaabayo wa minhu masnuunun cala alkifaaya mid sunno kifaaya ayaa ka mid a kalbadi bisalaami min jamaaca waa bilowga salaantii koo xaggeed laga bilaaba waa sunno kifaaya ama alxaraamu xaraamti miyaa fa hawaabu baa yaxsulu yaxsi bay nuska qaarkood ee waa yaxsulu fa hawaabu yaxsulu hawaabba u xasila litaarikin ka ka tegey wa aasimun wuu dembaabi man yafcalu ka sameeyaana waa uu dembaabayaa wuxuuna yidhi sheekhu xaraamka isaga ka muxaramkaa waxaa la yidhahaa maxduur iyo mamnuucna waa la yidhaahdaa abaalmarin buu qofka ka tegaa helayaa ka sameeyana wuu dembaabayaa maxaynusan leenahay tacriifkiisa saxda ah maa nahaa canhu shaaricu calaa wajhi اlilzaami bitarkihi maa nahaa canhu shaaricu calaa wajhi ililzaami bitark waa wuxuu shaaricu diiday yani samayntiisa dheh waa wuxuu shaaricu diiday samayntiisa yani si ilzaamana u faray u diiday waa wuxuu diiday shaaricu si go-an u diiday samayntiisa waa caaqnimadii waalidka oo kale labada waalidoo caaqa lagu noqdo ma naha الشhaaricu calىa wajhi اlilzaami maxaa markaa ka dhalanaya xukunkiisa u noqonayaana ama alxaraamu xaraamkii fa hawaabu yaxsulu hawaaba u xasilaya litaarikinkii ka tegey waasimun man yafcalu kii sameeyeyna isagana waa ku dembaabayaa wa faacilu اlmakruuhi makruuh kii sameeyey lam yucadabi lama cadaabayo makruuh kii sameeyey bal in yakufa hadduu ka joosa liimtihaalin ku diran uu ku dirmayo amarka sharciga dartii yuhabi waa la abaalin abaalmarin buu ka helayaa waxau leeyahay sheekhu shayga makruuha la yidhaahdo isagana waxaynu leenaynu ku ereybixinaynaa maa nahaa canhu shaaricu la calaa wajhi اlilzaam waa wuxuu shaaricu nahiyey ee si ilzaaminahoo ku waajibida in yacni looga tago aanu waajibinin ama yacni inaan la samaynin aanu si go-aan aanu nahiyin abaalmarintiisuna maxay noqonaysaa wa faacilu lmakruuhi lam yucadab hadduu waxaa karaahiyadaa qofku sameeyo lama cadaabayo cadaabku mudan maayo bal in yakufa hadduu ka joogso liimtihaali sharciga isagoo ku dirmaya iyo alla dartii hadduu uga joogso yuhabi waa la abaalin siga karaahiyada hadduu uga tago ilaahay dartii abaal buu ka helaya wakhusa waxaa lagu gaar yeelay maa yubaaxu wixii la baneeyana biistiwaa'i alficli wa tarki sinaanshaha samaynta iyo ka tegidda cala sawaa'i way siman yihiin shayga haddii lagu dhaho waa mubaax mubaax haddii lagu idhaahdo xalaal iyo jaa'isna waa la dhaha mubaax iyo jaa'is iyo xalaal waa isku mid waxa siman inaad samayso iyo inaad ka tagtaa cala sawaa wakhusa maa yubaaxu oo waxaa la yidhahdaa markaysa inaan la erey bixinayo maa laa yatacallaqu bihi amrun walaa nahyun lidaatihi waa waxaan amar iyo nahyi toona daatahantiisaan uguma tacalluqin marka inaad samayso iyo inaad ka tagtaa waa kuu siman yihiin wakhusa maa yubaaxu biistiwaa'i alficli watarki cala sawa si siman ayaa loogu gaar yeelay laakiin idaa nawaa buu idhi hadduu niyeeyo biakli cundisa alquwaa inuu ugu xogaysto liطaacati illaahi ilaahay daacadiisa lahu waxa u sugnay maa qad nawaa waxau niyeeyey cuniddii waa shay iska mubaaxa hurdadii waa shay mubaaxa haddii cuntada aad u cunayso ilaahay daacadiisa aad ugu xoogaysatid maanta waxaad u yar qayluushatay ay ti caawa si fiican aad u tahajudid ajri baad ka helaysaa markaa laakiin idaa nawaa biaklihi اlquwa hadduu niyeeyo cunidiisa xoogaysi lidaacati ilaahay ugu xoogayso lahu waxa u sugnaaday maa qad nawaa wuxuu niyeeyey ayuu leeyahay shantii halkaasuu axkaamtii takliifka idinooga baxay culamada qaar baa khilaafulawlo waxa la yidhaahdo sii raaciya oo waxadhaha nahyi gaari hadduu ku yimaado oo aan goonayni karaaha la yidhaahdaa haddii nahyi gaari aanu ku yimaana waxa laga haboonyana khilaafulawlaa baa la yidhaahdaa sida wanaagsan ayay khilaafsan tahay baa la yidhahdaa ruksada iyo casiimada ayaga meelahaa gaaray kaga hadlaane halkan ayaga kagama hadlaan oo hadduu shaygu xurmadii ka tago oo uu ibaaxo u tago cudurdaar yimid daraaddeed iyadu xukunkii asligaa sababtiisina joogto isbeddelkaasaa rukso la yidhaha sida cunidda baktigii ka xaaran tahay oo kale markay gaaja timaado casiimaduna dee waa kaa sidiisiya safarkii oo kale markaa salaadii la gaabinayo waxau yidhi sheekhu ama saxiixu saxiixu fi lcibaadaati cibaadooyinka famaa shay baa la dhaha waafaqa sharca allaahi ilahay sharcigiisa waafaqay fiima xakama u xukumay wa fi lmucaamalaati mucaamalooyinkana maa taratabad waxay ka ratibantaa la yidhaha calaykudiisa aahaarun raadad bicaqdin caqdina ay ka ratibanto habatat hada sugnaatay waalbaailu lfaasidu baailka faasidka lisaxiixi buu dib saxiixuu ka soo hor jeedaa wa huwa aladii waa ka bacdu shuruudihi shuruuddiisa barhkeed fuqida la waayey halkanna wuxuu sheekhu inooga galay axkaamtii wadciga ahayd saxiix buu inoogu soo horraysiiyey saxiixii baa wuxuu inoogu kala qaaday laba saxiix fi lcibaadaat iyo saxiix fi lmucaamalaat wuxuuna yidhi ama saxiixu fi lcibaadaati cibaada saxiixa waxaa lo odhan karaa famaa waafaqa sharca allahi fiima xakama wixii waafaqa ilaahay sharcigiisu wuxuu xukumay ee cibaada cibaada saxiixa baa la yidhaahdaa macnaha waxa la yeelaya wixii shardi ahaan loo ictibaarinaya hadday tahay arkaan hadday tahay shuruud walow fii danni faacilihiba bay yidhahdeen qofkan samaynaya dannigiisaba ahaatee wixii shuruuddii iyo arkaantii wixii laga doonayey qofku uu la yimuu sidaa uga soo baxay waxaa la dhahdaa saxiix wa fi lmucaamalaati mucaamalaadkana saxiix waxaa la odhanaya maa taratabat calayhi kay ka rartibatay aahaarun raadad bicaqdin caqdi akhirana habatat taasoo sugnaatay wuxuu iska leeyahay nadmigu waxa la dhaha takmilat albeyt habatat taasoo sugnaatay iska takmilat beytkunbaa lagu dhammaystira ama bicaqdin habatad caqdi ku sugnaatay aasar caqdi ku sugnaatayna waa la odhan karaa waxaa la yidhahdaa saxiix fi lmucaamalaat ka ay ka ratibanta aahaar iyo raadad masalan marka dee wixiisoo dhan la yimaada raadka ka dhalan iminka iibkii maxaa raadka ka dhalanaya muxuu yahay dee inuu shay milkigii wareego oo milkigii shaygan la kala jiyey qofkan u wareego nikaaxii maxaa ka dhalanaya dee xallul istimtaac baa ka dhalanaya ee qulucii maxaa ka dhalanaya dee baynuuna ka dhalanaysa wixii ay ka ratibanto aahaartiiyo raadadkiisii ee caqdiga ay kaga ratibantona waxaa la yidhahdaa mucaamalaadka saxiix baa la yidhahdaa ama saxiixu fi lcibaadaati famaa shay baa la waafaqa sharcallaahi ilahay sharcigiisa waafaqay fiima xakama u xukumay wa fi lmucaamalaati namaa tarataba calayka ka ratibatay baa la yidhaha aahaarun raadad bicaqdin habatay caqdina ku sugnaatay waalbaailu lfaasidu baailka faasidkaahi lisaxiixi did saxiixuu ka soo hor jeedaa oo saxiixuu did yahay wa huwa aladii bacdu shuruudihi fuqid waa ka shardiyaalkiisa bar ka mida la waayey shardiyaalkiisa bar ka mida ka la waayey wey oo cibaadaadkii dee haddii shuruuddiisii bad la waayo cibaadadaasi cibaado ma noqonayso oo masalan haddii bilaa tahaaro uu ku tukado faaqidu tahuraynna aanu ahayn waxaa laga mid lahay faaqidu tahurayn baa jira labadaba hadduu waxbaba waayo wuu iska tukanayaa dee wuxuu noqonayaa markaa baatil xagga mucaamalaadkana maxaa ka mid a dee waxaanu lahayn hadduu iibiyo isna waa baatil isna waa baatil oo ka ratimi maayo milkii baatil iyo faasid wuu isku macneeyey laakiin meelaha qaarkood ayaa ku qalba xagga nikaaxa oo kale ayaa macruuf madhabka shaaficiya uu ku yahay baatilka iyo faasidku faasid waxaa la yidhaha waxa lagu isku khilaafsan yahay buritaankiisa masalan annikaax bilaa weli faasid baa la odhan karaa waayo culamada qaar baa qabaa laakiin nikaaxulmuctada gabadh ciddo tirsa isoo shalay la furay in la guursadaa waa baatil waayo cid tidhi ma jirto weli la'aan iyo markhaati la'aan waa baatil faasid lama odhanayo waalbaailufaasidu lisaxiixi buu did u yahay wa huwa aladii waa ka bacdu shuruudihi fuqid la waayey haddaba wuxu uhi wastasni waxaad soo reebtaa mawjuudan shay jooga oo kamaa low cudima sidii oo la waaye ka dhigan ka waajidin maayo waa qofkii biyaha helayey idaa tayamama markuu gebagabaysto wa minhu waxaa ka mida macduumun waxaad soo reebaysa waxaa ka mida macduumun midaan jirin oo ka mawjuudin mid jira muhila lagu mihaaliyey waa ka diyatin magoo kale oo tuurasu laga dhaxli can shaksin qutil qof la dilay waxaynu soo sheegnay in haddii shayga la waayo shuruuddiisii qaar ka mid a inuu noqonayo baatil u noqonayo oo haddii la waayo shuruudda qaarkood inay baatil waxaasi noqonayaa baynu soo tilmaannay halkan wuxuu sheekhu inoogu tilmaamayaa wax shuruuddoodii qaar ka mida yacni la waayo haddana aan baatil ahayn oo waa maxay shay mawjuudah oo jooga oo laga dhigayo waxaan jirin oo kale masalan qof baa xanuunsanaya biyaha inuu isticmaalana naftiisu uga baqanaya ama xubin buu uga baqanayaa wuu iska gebagabaysanayaa biyahoo buuxaa biyahana waxaa laga soo qaadaya kal macduum sidii waxaan jirin oo kale waayo mar haddaanu isagu isticmaali karaynin macduum baa laga soo qaadaya markaa wastasni soo reeb mawjuudan baatilkaa shuruuddiisii qaar ka mida la waayey waxaad ka soo reebtaa mawjuuda shay joogo kamaa low cudima sidii la waayo oo kale loola dhaqmay ka waajidin maayo waa qofkii biyaha helayo oo kale idaa tayamama markuu xanuun u gebagabaysto wa minhu macduumun mid aan jirin oo ka mawjuudin muhil mid joogo oo kale laga dhigay baa ka mid ah macduum xukmulmawjuud la siinayo waa diyadii laga dhexlayo qofka dhintay oo kale waxay dhahdaan culimmadu had iyo goolaale fiqiga nimanka fuqahada ino maskax badan ba he falsafad bay wax badan ku dhisaan waxay leeyihin waxaa laga soo qaadayaa aakhir nafas min xayaatihi yani inay milkigiisa soo gashay dadna isagii baa laga dhaxlaya war waxaan mabuulahayna qofkani waa ka dhintaye ile qofka waxaa laga dhexal jiray wuxuu leeyahay une tan see looga dhaxlay waxay le waxaynu qadaraynaa markii ugu dambaysay nafdu ka baxaysa in boqolkii halaadba ku soo xaroodayn milkigiisa deetana markaasaa laga dhaxlaya wa minhu macduumun ayaa ka mid ah ka mawjuudin muil mid jooga oo kale laga soo qaaday waa kadiyatin waktuurasa laga dhaxlay can shaksi mutil qof la dilay oo kale wadaadaha qaar baa beri waxaa dhacday in meel mag lagaga hadlayaba dhaxalaba iyo dhaxal marka laga hadlaya magba wuu waayey nin bere dhexda ahay bere dha mislo dhacday ba markaa nin baa dhintoo carruur iyo gabadh buu ka tegayoo aabbihii ninkuna wuu noolaa wadaad baa loo keeno markaas bal ka waran diyadan sheekh adaa iskale buuhi odaygu oo soo magi ama waxaa reeraa iyo kala qaadqaataan adaa iskale buuhi carruurtii iyo wuxuu qadiyey markaa gabadhii iyo carruurtiiba wuxu waxba kuma lahaa wuxuu waada waa magoo dee ile wuxuu lahaaba may ahayne tolka iyo waxaa kala wadwatay odayga iyo waxaa suuma shaqo kule buu kitaabna kamabu aragba deeta dumarkii carruurtii oo qaylinaya markaa magaaladii imaadu wadaadkii markii dambe wuxuu uhi waxaan lahaa maamulkeedaad leedahay baan lahaa buuli markaa wa minhu waxaa ka mida macduumun macnaha waxyaalaha laga soo reebayo iyadoo shuruuddii qaar la waayey ayaa haddana saxiix lagu tilmaamayaa ictibaarintaa darteed oo iminka gebagabaysigani dee biyola'aan baa loo gebagabaysanaye dee mu ansaxeen laakiin biyahan aan waxaan jirin laga soo qaaday magtan lagama dhaxleen haddii aan markaa inay mawjuudo tahay oo milkigiisa soo gashay aan la ictibaarin wastani mawjuudan soo reeb kamaa low cudima sidii wax la waayo oo kalea ka waajidin maayo waa kii biya helayo kaleyaataya maa markuu gebagabaysto wa minhu macduumun baa ka mida shay aan jirinoo ka mawjuudin muil laga dhigay mid joogo oo kale ka diyatin mag weeye tuuratu laga dhaxlay can shaksin qutil qof la dilay oo kale